kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaadkasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan radio himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadic aan is leenahay waxa ay ka hadlayaan ama maclumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed isuyeelka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan wacyiga bulshada ee artiska ka haysato oo kale ina kor loo qaado iyo bulshada waxyaalaay u baahan taho oo kale gacmeed in farshax farshaxan gacmeed lagu sameeyo waa xaawo cabdulaahi oo ah gabar farshaxanka ku muujisa deegaanka iyo sooyaalkeedii nololeed aamine maxamed jibriil oo ah maamo kulansatay siyaasi qareen iyo diblomaasi tabintii soo saaristu waa anigoo hanaa maxamed farsamadu waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhidheedka ee caynul caafiya cayununaadka dadkeenna cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaano rabbi ciribjarhkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caanoo ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheed oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlisibiyaanka dumarkeenna cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid ah isha jinka sixirka galaha umurasibiyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culamo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynucaafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusubyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaaksi gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shiir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed iskusoo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa wareysaan ula yeelanay xaawo cabdulaahi oo ah gabar farshaxanka ku muujisa deegaanka balse markan sooyaalkeedii nololeed aamine maxamed jibriil oo ah maamo kulansatay siyaasi qareen iyo diblomaasi aamine maxamed jibriil waxay shantii oktoobar kunsagaalboqolkoobiylixdankii ku dhalatay kakameega oo ah magaalo ku taala galbeedka kenya waa qareen soomaali kenyaati ah diblomaasiyad iyo siyaasi waa afyaqaan ku hadasha afafka soomaaliga oo ay u dhalatay ingiriisi ruushiyaan sawaaxili iyo faransiis caruurnimadeedii aamine waxay ku qaadatay magaaladii ay ku dhalatay kakameega ee kenya iyadoo aada u jecleed akhrinta sheekooyinka malacawaalka ah gaar ahaan kuwa sharlek homes sanadkii labada kun iyo labadii waxaa guursaday khaalid axmed oo ah muwaadin soomaaliyeed kaalin weyna ku lahaa inta badan guusheeda hooyadeedna waxay aada u aaminsanayd ahmiyadda waxbarashadu leedahay lana socon jirtay waxbarashadeeda aasaasiga waxay ku qaadatay dugsiga township primary school ee ku yaala kagameega markii dambe waxay ku biirtay botera galis and highlands academy markii dugsiga sare ka baxday waxay u wareegtay dalka ukraine oo ay ka heshay deeq waxbarasho iyada oo ku biirtay university of kiev kana qalin bedelatay waxaana ay ka qaadatay shahaadada labaad ee sharciga caalamiga ah master of low l l m international low aamine waxay sidoo kale shahaadada la xiriirta xiriirka caalamiga ahi ay ka qaadatay jaamacadda magaca weyn ee university of oxford intaa waxaa usii dheer tababaro heer caalami ah oo ay ku qaadatay hay-adda qaramada midoobay sida ay siyaasadda ugu biirtay aamine maxamed waxay sanadkii kunsagaalboqolshaniyosiddeetankii sarkaal dhanka sharciga ahi u noqotay dowladda kenya intii u dhexeysay kunsagaalboqolsiddeetaniyo lixdii ilaa iyo sagaashankii la taliya dhanka sharciga ah ayay u ahayd wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya iyada oo qodobaysay wadahadalna ka sameysay heshiisyo caalami ah sida heshiisyo ku saabsanaa duulimaadka kenya ay la gashay shirkadda duulimaadka isutaga imaaraadka carabta cumaan iiraan u k iyo balankii xuquuqda caruurta ee afrika oo ahaa african conventis of the rights of child inkastoo ay jireen fursado shaqo oo tiro badan oo aamine ay ka heli jirtay bannaanka kenya haddana waxaay dooratay inay la joogto waalidiinteeda siiba aabaheed oo xanuunsanaa intii u dhexeysay sanadihii kun sagaal boqol sagaashankii ilaa iyo sagaashan iyo saddexdii waxay la taliya dhanka sharciga ah u noqotay ergada kenya ee xafiiska qaramada midoobey magaalada geneva ee dalka switzerland uu ku leeyahay waxay halkaa kala barbar shaqaysay hay-ado caalami ah sida hay-adaha caalamiga ah iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o sanadkii kun sagaal boqol toddobiyo sagaashankii waxay sidoo kale la taliya dhanka sharciga u noqotay wufuudda kenya ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay intii u dhexeysay labadii kun ilaa iyo labada kun iyo lixdii safiirka iyo wakiilka joogtada ah ee ergada diblomaasiyadeed ee kenya magaalada genefa ayay noqotay aamino waxay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee madax ka noqota hay-adda soo galootiga dunida ee i o m iyadoona xubin ka noqotay golaha fulinta ee guddiyada hay-adaha ilo w h o u n c t i d u n h c r sanadihii labada kun iyo koodii ilaa iyo labada kun iyo shantii sanadihii labada kun lixdii ilaa iyo labada kun iyo toddobadii waxay agaasimo kasoo noqotay yurub iyo dalalka barwaaqa sooranka ah ee commonwealth halka labada kun iyo tobankii ilaa iyo koob iyo tobankii ay madaxweyne ka noqotay shirkii hay-adda qaramada midoobe ee united nations conference on traditional crime ee magaalada vienna ee dalka austriya sanadkii labada kun iyo koob iyo tobankii aamine waxaa loo magacaabay ku-xigeenka xogayaha guud iyo agaasimo ku-xigeenka hay-adda u n e b madaxweyne uhuru kenyaata ayaa u magacaabay labaatankii mey labada kun iyo saddexiyo tobankii inay noqoto aamina wasiirka arrimaha dibadda ee kenya mar kale labada kun iyo sideediyo tobankii ayay ka mid noqotay golaha wasiirada madaxweyne uhuru loona magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka kenya
baxnaano hosbitaal badigoodba cudurrada neerfayaashu ku beegmo bini'aadamka noloshiisa beegsado badanka iyo jidhkaba baawarkiisa lumiya bisinka iyo tabaaraga boqor ha naga badbaadiye baxnaano hosbitaal baa loo bineeyo biidnilaahi basiidkaaga bogsiinaya brobleemka nafsiga ruuxuu ku baaho isku buuqu ku bataa dadkana ka dhex baxo bannaanjoog inuu ahaado keligii u bogaayaa badbaado allah baxnaano hosbitaal baa bushigiisa baxnaaninayee iminkaba ula boqoola bulshada cudurrada ay la bukooto basarkooda la bixin waayo qarashaadkuna kaga baaba'aa sidii ay uga baanan lahaayeen boqor ha naga badbaajiye baxnaano hosbitaalba boqolkiiba boqol inuu ka baaro basiid uga bogsiiyaa ballan ku qaaday barofesoro dhakhaatiir ah oo aqoontoodu badan tahay bukaanada baxnaanintooda loogu bogo boqorna gacmahoodu barakeeyey baxnaano hosbitaal baa ku boromooso boqolkiiba boqol bulshada ugu bogtay baxnaano hosbitaal waxa uu kaa daweynayaa cudurrada neerfaha ku dhaca oo ay ka mid yihiin daweynta lalilmada daweynta carruurta kafka ku daaha ee aan hadli karin xanuunada qalalka istaroogga daweynta madax xanuunka joogtada ah goonjabka iyo daweynta dhabar xanuunka dhammaan cuduradaas waxaa kaa daweynaya dhaktar xaaris cabduqaadir sheekh maxamuud oo ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo daweyntooda wuxuuna adeegsanayaa mashiinada kale ah mashiinka lagu baaro muruqyada la xidhiira neerfaha mashiinka kabaabiyada mashiinka lagu baaro suuxdinta iyo qalalka mashiinka lagu baaro cabirka dhagaha mashiinka lagu baaro xanuunada aragga ee neerfaha iyo mashiinka lagu baaro dhaawacyada firirka waxaa kaloo isbeddelku kaa daweynayaa cudurrada uurku jirta beerka kaadibaxsadka neefta ama burukiitada iyo saxaro dhiigga baxnaana hosbitaal waxaa ka howlgala dhaktar yaxyo shoole oo qaabilsan cudurrada carruurta iyo quudintooda waxa uuna carruurta kala tacaalayaa mataga joogtada ah fuuqbaxa miisaanyarida calool xanuunka iyo calool fadhiga dhakhtarku waxa uu si gooniya u adeegsanayaa mashiin casri ah kaasoo loogu talagalay in lagu baaro gaas calooleedka iyadoo aan lagaa qaadin wax saxaro ah sidoo kale waxa uu dhakhtarku isticmaalayaa kaamirada caloosha isbitaalka baxnaano waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo fila baydhabo gaar ahaan dhanka qorax udhac wixii faahfaahina ka wac nambarada kale ah eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber konton iyo shan ama eber lix hal saddex afartan iyo sagaal eber eber lixdan iyo lix markan aanu imaano falanqaynteena farshaxanku waa mid ka mid ah hababka ugu muhiimsan ee uu aadanuhu ku cabiro dareenkiisa iyo aragtidiisa isagoo oo ka turjumaya dhaqanka taariikhda iyo dareenka bulshada farshaxanka waxaa loo isticmaalaa in bulshada lagu gaarsiiyo fariimaha kala duwan waana mid aan xuduud lahayn oo ka turjumaya aragtida hal abuurka iyo dhaqanka bulshada inkastoo ay jiraan caqabado hal abuurayaasha ka howlan farshaxanka waxay u taagan yihiin inay cabbiraan dareenka bulshada kana turjumaan iyagoo oo isku xiraya soo jireenka iyo mustaqbalka dadka ku howlan farshaxanka waxay ku kala duwan yihiin aragtiyada iyo hababka ay wax u sawiraan ama u curiyaan xaawo cabdulaahi waa mid ka mid ah dhalinta farshaxanka ku cabira dhaqanka waxay si gaara farshaxankeeda ugu cabirtaa waxyaabaha dabiiciga iyo dhaqanka xidhiirka la leh iyada oo ku cabiraysa hibada ku jirta farshaxanka soomaaliyeed wuxuu ahaan jiray mid si gaar ahay ugu koobnaa ragga halka dumarka ay door aad u yara ka qaadan jireen sawir gacmeedka isbedelada waayadan dambe yimid ayaa keenay in la arko gabdho sida xaawo oo kale ah oo ka faa'iidaysanaya farshaxanka si ay u cabiraan dareenkooda iyo aragtida ay ka haystaan dunida intii ay ku guda jirto howshan hal abuurka ah xaawo waxay la kulantay caqabado badan oo dhinaca bulshada iyo xirfadda ah laakiin kama aysan joojin rabitaankeeda iyo hanka ay u qabto horumarinta farshaxanka toddobaadkan ayay marti noogu tahay barnaamijka xaawo oo aan weydiimo badan hordhignay ugu horreynse waxay noo sharaxaysaa nooca farshaxan ee ay samayso ugu horey waani islaami raadiyo himilo anoo magacayga axaba cabdulaahi xaashi nuuca farshaxankayga waxaa waaye waa nuuca farshaxan gacmeedka la dhaho oo farshaxanka caadiga ah oo gacanta lagu sawiro oo sida nuuca darbiga loo sawiroo kaleed iyo nuuca maxaan leehay oo loogooyinka laga sameeyo iyo nuuca waxaa waaye oo qorax dhaca waxyaalaha sada waxyaalaha dabiiciga laga sameeyo nuuca artiskayga waxaa waaye waa nuuca gacanta lagu qabto waxyaalaha riijiga lagu sameeyo ha ahaato kuwa ka waraaqadaha lagu sawiro ha ahaato kuwa kanfasida lagu sawiro waa noocyadaas adi nuuca artiskayga uu yahay marka artiska saa noocyo kala duwan ah nuuc waxaa jiro oo oo alwaaxyada waxyaalahaas ah nuuc kale waxaa jiro fareebyada ah iyo nuuc waxaa jiro artiska caadiga oo gacmeedka marka waxaa ku jiraan qeybta artiska gacmeedka ah waayahay goormo ayaad baratay sawir gacmeedyada waxaa bartay artiska markuu ahaa sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii artiska bartana waxaa waaye mar waxaa jirto intaana bilaabin ka hor labada kun iyo saddex tobankii waa jeclaa inaan barto laakiinse awood iyo waxaas ay saamixi weyse marka waxaa official u bilaab artiska labada kun sagaaliyo tobankii aa u bilaabay ilaa hadda wada marka marka farshahanka markii labada kun sagaal tobankii ilaa hadda gaab yara ay soo galay marka mamarabaa jirto gaab yar kusoo gali karo marka laakiin sida caadiga ah labada kun sagaal tobankii aa bilaabay ilaa hadda aa wada maxaa kugu dhaliyay inaad barato farshaxanka farshaxanka waxaa igu dhaliyey hadoor inaan barto farshaxanka waxaa igu dhaliyey inaa hasoo qaadbo bulshada wacyiga bulshada inaa dhisoo kaleed inaa wacyiga bulshada ee artiska ka haysato oo kaleed inaa kor loo qaado iyo bulshada waxyaalahay u baahan taho kale gacmeed in farshaxa farshaxan gacmeed lagu sameeyo intuu qofka afka wax ugu sheegi lahayd asi indhihiisa waxaa ku arko ama erey inta kun erey dhihi lahayd oo kaleed hal erey inaa kusoo koobtid waxyaalaha igu dhaliya kamid tahay inaa farshaxanka barto inaa intaa maantlan hadli lahaa inaa hal erey kusoo hal sawir kusoo koobo kun erey intaa dhihi lahaad marka waxyaalaha igu dhaliyay kamid tahay sidoo kale waxyaalaha igu dhaliyay waxay kamid tahay wacyiga bulshada in kor loogu qaado oo lagu dhiirigeliyo iyo qofka dareemihiisa ama waxyaalo fiilinka uu dareemayo kaleed inuu qofka kusoo gudbiyo saasa igu dhalisay xaawo muddo intee dhan ayay kugu qaadatay barashadeeda muddo in la-eg waxay igu qaadatay inaa artiska barto muddo in la-eg waxay igu qaadatay ugu yaraan hatoor inaan hormariyo artiskayga artiska laba nuuc waaye muddo hadoor ko lix bilood ay u qaadatay inaan artiska fahmo oo barto kadibna sida caadiga ah oo artiskayga stable u noqday adi waa ilaa lix sano hadda artiska intaa wadaba waa ilaa lix sano laba kun sagaal tobankaa soo bilaabay ilaa hadda wada marka lix sano kaamil ah waaye intaas sanaa wadaa marka laakiin markii kuwa markaa artiska baranaya inaa bartay igu qaadatay waa lix bilood lix bilood ay igu qaadatay inaan artiska fahmo oo noqdo qof artiste ah oo meel isku soo saaray ama wax sameyn karo wixii loo diro qaban karo marka adi lix bilood ay u qaadatay intii lix bilood ka dambeysana si caadi ah wax usbiri jiray waayahay sharaxaad inaga sii agabka aada u isticmaasho si aada usoo saarto sawir la dheehan karo agabka isticmaala hadoor waxaa waa agabka hadda agabyadii awal waxaa jirto agabyo hore aa isticmaali jiro agabyada badanaa labay toban kalariska dalka waxaa laga heli jiro awal labay toban kalar laakiinse hadda agabka isticmaalo way ka duwan tahay agabkii hore wayna ka tayarsan tahay markastoo qalabka isticmaalihiisu tayo lahaado waa markasta oo farshaxanka uu qurxanaado oo farshaxan la dheexan karo ama oo qorux iyo bilic leh uu yeesho markastoo qorux iyo bilic uu yeesho waa maxay tahay fariimaha aada ku gudbiso farshaxankaada fariinta u gudbinayo farshaxankayga ku gudbinayo waxaa waaye farshaxanka adoo dhowr nuuca fariin u gudbiyaa waa mid waa bey-ada inaa ku dhiirigelinayo inay horumar sameeyaan iyo horumarka bulshadeed sida caqliyadda bulshada in kor loo qaado kaleed ino sidoo kale in maxaan lahayay nafsiyan qofka naftiisa markuu rabo isbedel inuu sameeyo kaleed inuu farshaxanka sameyn karo iyo sidoo kaleed maxaan lahayay in biyaada lagu qurxiyo oo qa- tiyaatarada qaranka oo kaleed in lagu qurxiyo waxyaalahaasoo kale tiyaatarada qaranka in qurux iyo bilic lagu soo kordhiyo oo kaleed in maxaan dhahay guryaha bilic iyo qurux lagu soo kordhiyo iyo in maxaan dhahay in eh, maxaan dhahay wax kasta oo biicada ah horumarin lagu sameeyo oo laga bedelo sidii awal ahayd ma jiraan wax caqabad ah oo aad kala kulantay intii aad ku guda jirtay hawshan way jirta caqabado badan wax oo oo bulshada dhanka bulshada kaaga imaan karo caqabada ama dhanka kaaga imaan karo maxaa lalahaye alaabta sawirayso kaleed ama dhanka waxbarasho ahaan kaaga imaan karto badana caqabadaha oo qofka oo- oo artistaha oo ka hor imaado waxaa kamid ah saddex caqabad inuu wixii artiska ah si dhuun dareeso macnaha si f- deep leh inuu wixii u fahmi waayo iyo in maxaa lahaye iyo qofkan sidoo kale inuu maxaa la dhahay agabkii uu wax ku sawiri lahaa uu waayo kaleed ayagoo agab tayeysan markastoo agab tayeysan aa heshid waa markastoo maxaa la dhahay bilicda artiska uu kor u qaadi karo marka qofka inuu midaas uu ka waayo iyo in qofka maxaa la dhahay dadka ku hareereysan oo kaleed inay dhiirigelin sii waayaan ama ay kasoo horjeestaan caqabadaha badana qofka artiska ah ka hor imaan kara waa marka hadduu caqabadahaas xaliyo artiska qofka ah wuxuu awoodi karaa inuu maxaa la dhahaye sameeyo inuu kor u qaado artiskiisa caqabadaha badan aan isoo wajah waxaa kamid ah qalabki inaan helin oo maadaama aan ku suganahay xamar ee marka awal marka aa bilaabaya artiska qalab tayasa ma heli jirin marka caqabada u weyn badanaa isoo wajahda anaa caqabadaasaa dhihi karaa waayahay wax soo saarkaada halkee ayaad u suuq geysaa wax soo saarkayga ee badanaa alaabaha aa iibiyo ee laba meel aan ku suuq geeyaa waa dhanka dalkow waxaan ku suuq geeyaa dhanka social mediaha platformada aan ku leenahay baraha bulshada sida facebook platformka aan ku leenahay iyo maxaan dhahay whatsapp ee tiktok platformka aan ku leenahay oo la- platformkii maxaa la dhahaa bilan artist aa la dhahaa marka platformadaas uu qofka naga soo xiriiri karaa oo naga heli karaa qofkii rabana maxaa la dhahay lambarada igala soo xiriiri karaa lambarada caadiga ah whatsappka waayahay qaab sidee ah ayaad usoo bandhigtaa Ee, qaabyo badan usoo bandhignaa hadda waxaa usoo bandhignaa saddex qaaba usoo bandhignaa qaab qaab qof eh ee maxaan dhahay qofka artisku si caadi ah si in la bari rabo oo artiska inuu barto rabo iyo qaab kale aan usoo bandhignaa waxaa waaye qaabka kale inuu qofka maxaan dhahay alaabtii iibsado oo alaabtii wax farshaxanka lagu sawirayo kaleed qaabkaasna usoo bandhignaa qaab kale aan usoo bandhignaa waxaa waaye qofka inuu si artis codsado artis hebelaa rabaa ama nooc hebelaa rabaa kabacdina loo sameeyo artiskaas nuuciisa oo kaleed ama artiskaas uu rabo in loo sameeyo marka noocyo badan usoo bandhignaa jirto iyo meelo kale kusoo bandhignaa jirto sida meelaha ganacsiga oo kaleed meelahaas oo kale waa kusoo bandhignaa artiskeena iyo meelaha farshaxanada lagu soo bandhigo marka meelahaas kala duduwanaa kusoo bandhignaa farshaxanka ee marka aad isbarbar dhigto qarashka kaa gala iyo midka aad ka hesho ma jiraa wax farqi ah oo u dhexeeya artiska hatoor markaa baranaysid ujeeda laba ujeedaa loo bartaa qofkii wixii inuu waxaa si ka dhex guuxaayo uu yahay iyo qofka inuu rabo qeyb inuu wixii waxaan ganacsi ka sameeyo kaleed anagta marka artiska baranayay laba nuuc wax waa waa u bartay waa nuucan nolosheyda ama eh, maxaan dhahay qalbigii wax ka dhex guuxayo u ahaa iyo nuuc kalena u barta muxuu ahaa inaa waxaan ganacsi ka sameeyo kaleed ama inaa horumar kasi sameeyo oo meel sare inaa ka hiigsado camal Een, marka barbardhigga waxay tahay een, ganacsiga ee, maxaa lahay kow qarashka gaagalaya hatoor iyo waxaa kasoo saaraysa artiska ay kala badan yihiin qarashka gaagalaya aa yar ani saasa aaminsanahay ani ahaan qarashka artiska iga galay iyo qarashka iga soo saaray waxaa ka badan qarashka intuu iga soo macnaha intuu ii soo celiyaa ka badan hadda kasoo tusaale ahaan ani qarashka iga galay waxaa waa adadee u badato wax badan ma ahan laakiin qarashka ii soo saaro waxaa waa hadda heer jaamacadeeda ku dhigtaa marka artiska wuxuu ii suurtageliyey markaa barashadiis markaa bartay kadib inuu ii sahlo inaaba ayna- inaa jaamacadeeda ama jaamacadda inuu iga baxsho ama minxa jaamacadeed aan ku helo marka ma marka qaar waxaa jirto jaanisyo kusoo maraayo kaleed oo artiska kaleed aa uga faa'iideysan kartid aa horumar uga sameyn kartid hadda had like jaamacadeeda oo kaleed afartan sano aa dhiganayo asaa iga bixiyey ee, maxaan leeyahay minxada iga bixiso marka waxyaalo badan waxaa jirta oo oo oo faa'iidada artis kasoo baxaysa ay ka badan tahay inta kaagelayso marka jaanisidaas oo kale waxaa laga yaabaa markan inay kusoo maraana kaleed aa ka faa'iidaysa ee aad waad mahadsan tahay xaawo ugu dambeyntii maxay tahay rajada aad ka leedahay xirfaddan rajada aa ka leeyahay aliskaas waxaa waaye waa rajo weyn sida hadda marka kasoo dhintaren oo kaleed hadda badanaa loo kabka maxaan dhahay dalka gudihiisa aa badanaa farshaxankiii kusoo bandhigaa marka rajada ugu weyn aan leeyahay waxaa waaye dalka dibadiisa ama dalka banaankiisa oo kaleed ama gobol ama caasimada meelka ama dalka dalka wixii ka baxsan marka inaa artiskii kusoo bandhigo qalabkii kusoo bandhiga artiska marka horumar weyn inaan ka gaaraa rajeyna insha allah caalamkana aan la tartano ama caalamka si ayaga wax u qaybsanayaan oo kale inaan la qaybsano waxay qabsanayaan sidoo kale warajada kale aan ka leeyahay waxay tahay inaan dad badan oo artista ah inaan isbarano oo meelo kala duwan joogaan marka rajooyinka rajo badanaa ka leeyahay artiska inaan horumarka gaari doono marka waxyaalaha badanaa aan ku hamiye waxay ka mid tahay inaa caalamka dibadiisaoo kaleed inaa aad tartan a u galoo kaleed ama aa ka turjumaano ka turjumaayo soomaalida ama dadka soomaalida ah ama culturka dhaqanka soomaalida lagu turjumaayo sidoo kale waxaa rajo ka leeyahay inaa baro dad kale xirfada aan leeyahay in uga faa-iideeyo dad kale soomaali ah ama kala duwan oo kala kala bey-a duwan inay maxaan lahay artiskayga gaarsiiyo kaleed ayagana xirfada dadka u baahan oo kaleed inaa u gudbiyo rajooyinka alley ay kamid tahay oo dad oo baro oo maxaan lahay ay ayagana xirfadan oo kale ka faa-iideystaan fursado ka helaan ku shaqeystaan noloshood ku maareeyaan markaa sas rajooyinka alley ay kamid tahay dad kale inaa arko oo ayagana artistayaal waaweyn noqdeen oo artiska anin usii gudbiyey inta ani ka fahansanahay art marka waxyaalo badanaa jirto qofka rajo uu leeyahay rajooyinkay kamid tahay sidoo kale waxaa rajada kalaale waxaa kamid ah dadka artistayaasha xamarku joo xamarku nooloo kaleed ama gobolada ku nooloo kaleed inaa qalmaanta artiska kaleed ee uga kafeeya baahida ee uga soo macnaha uga dalban lahaayeen dalka dibadiisa a u keenay dalka gudihiisa marka rajooyinkaas kalaa jiro dadkaasoo kale rajooyinka ay leeyihiin oo kale rajadooda inaa urumeeyo oo artiskooda inay horumaraan dhanka cilmiga ahaan iyo dhanka qalab ahaan inay horumaraan marka rajooyinkaas waa rajooyinka ugu weyn aan leeyahay
waa beri hosbital cuduradii laga caajiso cagaarshowgu uu ka mid yahay dadkuna ay u caalwaayeen oo dawadooda ku cuslaatay haye isbitaal casriya iyo waa beri baa loo helay kumbiyuutarro caalamiyo ceynadooda lala cajabay cudurrada calooshiyo beerka caadi u soo bandhigo cilladna aan qarin gartay waa beri hosbital baa ciideenna keeno casharoy codka lagu siiyey dhakhaatiir caarifiin ahoo cudurrada ay daweynayaan cilmigooda ku takhasusay bulshada dhexdeedana cisi ku lahoo bukaanada caawintooda marna aan ka caajisayn kow waa beri hosbitaal baa ku caanahoo cabdi oo codka lagu siiyey isbitaalka waaberi waa isbitaal casriya kaasoo loo gooni yeelay daaweynta cudurrada beerka iyo uurku jirta wuxuuna adeegsanayaa qalabkii ugu dambeeyey dhakhaatiirta isbitaalka ka howlgasha waxaa ka mid ah dhakhtarka cudurrada beerka iyo cagaarshowga dhakhtarka cudurrada dheefshiidka iyo gaaska dhakhtarka cudurrada guud iyo uurku jirta dhakhtarka cudurrada haweenka iyo taranka iyo dhakhtarka cudurrada maqaarka iyo timaha waaberi hosbitaal waxaad ka helaysaa kumbiyuutarka uurku jirta kumbiyuutarka beerka kumbiyuutarka wadnaha iskaanka beerka qaybta gargaarka degdega qaybta daryeelka maalinlaha ah qaybta bukaanjiifka iyo weliba qaybta tallaalka cagaarshowga waxaad kaloo isbitaalka ka helaysaa kaamirada caloosha iyo mindhicrada shaybaarka sheega heerarka cagaarshowga kaamirada babaasiirka iyo farmashi lagu keediyey dawooyin taya leh isbitaalku waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska soobe iyo buulaxubay agagaarka filla baydhabo wixii faahfaahin intaadheeriya kala xidhiir eber lix hal hal toddobaatan iyo sideed eber sagaal lixdan iyo kow ama eber lix hal hal toddobaatan iyo sideed eber sagaal lixdan iyo labo halkudhegga isbitaalka waa beri waa caafimaadkaaga waa ammaanadeenna aad ayuu u mahadsan tahay xaawo cabdulaahi xaanshi oo martii inoogu ahayd barnaamijka intaan ku kulmi doona barnaamijkan ku lacayn ah haddii uu rabaqadiro nabadgelyo